إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadaas haka iyo sabti ahaan idinkugu hayna waxaa ka mid ah ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa duqeyn culus ku garaacay saldhig ciidamada dowladda federaalka ku leeyihiin deegaanka cali axmed ee gobolka shabeellaha dhexe dad ayaa ku dhintay rabab xoog leh oo ka da-ay magaalada muqdisho kaasoo saameyn weyn yeeshay sheekh cabdulaahi kaamil oo ahaa qaari si weyn looga yaqaanay caalamka islaamka ayaa ku geeriyooday dalka maraykanka maamulka hirshabeelle ayaa kordhiyay canshuuraha uu ka qaado gaadiidleyda ka shaqaysata goboladaas iyadoona arrintaas cabasho ka yihiin gaadiidleyda mootoolyada magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya waddooyinka oo ay jareen biyaha roobabka ciidamada yuhuudda ayaa wiil dhalinyaro ah ku toogtay deegaan ka tirsan dhulka falastiin oo ay yuhuudda xooga ku haystaan إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo fitan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa duqeyn culus ku garaacay saldhig ciidamada dowladda federaalka ku leeyihiin deegaanka cali axmed ee gobolka shabeellaha dhexe warkaas waxaa faahfaahinaya haashim cabdinaasir wararka naga soo gaara ee gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegaya in rag ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xalay madaafiic ku garaaceen xero ciidan oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamadan madaafiicda lagu garaacay ayaa ku sugnaa deegaanka ceel cali axmed ee hoostaga degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellada dhexe waxay wararku sheegayaan in tiro madaafiica ay ku hoobatay saldhigii ay ciidamadaas ku sugnaayeen islamarkaana ay jiraan khasaarooyin kala duwan wararka ayaa intaa ku daraya in markii duqayntu joogsatay kadib ay ciidamadaas isaga carareen xeradii ay ku sugnaayeen iyagoo cabsi ka qabay in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerar toosa kusoo qaadaan waxaana ay wararku sheegayaan inaan ciidamadaasi weli dib ugu laaban xeradii lagula garaacay madaafiicda sidoo kale ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan galcad ayaa waxaa soo wajahay cabsi xoogan kadib markii ay maqleen in saaxiibadood lagu helay ceel cali axmed waxaana ilaa xalay ay ridayeen rasaas xoogan taas oo muujinaysa heerka ay gaarsiisan tahay cabsida iyo walwalka ay la nool yihiin ciidamada dowladda federaalka ee lagu shubay furumaha dagaalka maalmo ka hor degmada galcad waxaa ka baxsaday ciidamo boqol ku dhow kuwaas oo ka cabsi qabay in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerar xasmina kusoo afjaraan ciidamada dowladda federaalka ah oo diyaaradaha shisheeye oo kor ka taageerayaan ayaa weerar qariska tuurnimo ah ku qaaday gobollo ay ka mid yihiin galgaduud iyo sidoo kale shabeellada dhexe waxaana hadda la soo gudboonaatay xaalad aysan filanayn kadib markii xarakada mujaahidiinta al-shabaab kusoo rogaal celisay islamarkaana soo afjartay xeryo badan oo ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka kuwaas oo askartii halkaa lagu helay ee noqdeen dhimasho iyo dhaawac iyo sidoo kale hubkoodii oo lala wareegay
dad ayaa ku dhintay rabab xoog leh oo ka da-ay magaalada muqdisho kuwaasi oo saameyn weyn yeeshay cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa faahfaahinaya roob xoog loo ka da-ay magaalada muqdisho ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay qaybaha kala duwan ee bulshada waxaa cusub mudan inay jiraan dad roobka uu sabab u noqday in ay dhintaan ugu yaraantii afar qof ayaa la xaqiijiyey in ay dhinteen sida duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale uu saxaafadda u sheegay walow ay suuragal tahay in khasaaruhu intaa ka badan yahay
khasaaraha noola soo tabiyey ilaa iyo hadda waa ilaa afar qofood ah ku dhimatay warta siigaale cunug yaroo ku dhacay iyo laba qof oo wartaa nabad warta meeshaan ku dhintay degmada warta nabadda iyo qaar dhaawaca iyo qof kaleo laba qof oo ayagana boosaneer runtii la dumay iyo laba biyuhu ay qaadeen afartaas ayaa dhinacan ku dhimatay siigaale qofaa ku dhintay ilaa iyo hadda khasaaraha dhimashada waa intaas dhaawacyo iyo hanti burburta way jiraan baabuur badanoo baabuur guddoomiyaha degmada kii taliyaha saldhiga iyo guddoomiye ku-xigeenka iyay ka mid yihiin xataa biyuhu way qaadeen dee baabuurta ay qaadeen dee iyo mootooyinka isu sheegi mayno waxaa jira meelo biyo fariisina ah kuwaas oo maamulka gobolka banaadir uu horay ugu guuldaraystay in uu hagaajiyo goobahaas oo iminka biyo badan oo qashin badan uu la socdo ay ceegaagaan roobku wuxuu waxyeeleeyey meelo badan ay ka mid tahay meesha la yidhaahdo daala jidka soddonka bara meeshii la dhihi jiray abaar ubax iyo balaagsi inta u dhexayso wuxuu waxyeeleeyey warti la dhihi jiray xareed wuxuu waxyeeleeyey siigaali wuxuu waxyeeleeyey xamarweyne wuxuu waxyeeleeyey danwadaagta jidka buuluxuubey wuxuu waxyeeleeyey iskuol buluusiya meelo badan ayuu ka da-ay iyo meelo kale oo aanan hadda maarata xasuu- oon hadda xasuusteeda ka maqan dabcan oo fagax fagax oo weliba aan ogsoonnahay culays badan inuu ka jiryo oo aan gal habeen dhaweed aan tegey muuqaallo lasoo duubay ayaa waxa ay muujinayeen biyaha oo fadhiya jidada waaweyn isla markaasina ay dul sabaynayaan qashin xafaayado u badan taasina waxa ay muujinaysaa in maamulka gobolka banaadir uu ku guuldaraystay in nadaafadda magaalada uu wax ka qabto mahadsanid dhanka kale mootooleeda magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya wadooyinka oo ay jireen biyaha roobabka warkaas waxaa faahfaahinaya maxamed ciise wadayaasha mootobajaajka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa cabasho hor leh u jeediyey dowladda federaalka taasoo dhowaan si qasab ah mootooyinka ugu qaybisay a iyo b roobabka da-ay shalay caasimada muqdisho ayaa mar kale dibadda soo dhigay wadaxumida ka jirto caasimada muqdisho kaas oo ay hadda ka cawanayaan bajaajleyda waxay sababeen roobabka da-ay shalay in wadooyinka ugu muhiimsan caasimada ay biyaha jaraan sida wadada kilomitir four ama lambar afar taas oo ay cabasho ka muujiyeen wadayaasha mootooyinka dowladda waxay u joogtaa inay lacag naga samayso mootooyinka waxa ay u kala qaybiyeen a e b oo weliba buufiska lacag nagula qaatay maantana waxa ay wax ka qaban la-dahay wadooyinka biyaha roobku jareen sidaasi waxaa yidhi mid ka mid ah mootaaleyda magaalada muqdisho wallaahi hala yaabana aniyo maanta roobaa daa horta alxamdulilah nimcad rabbi waaye laakiin haddana saas ay tahay wax ma heeno ishaag adiga meel aan marno ma lahan dadkii waa soo qaadnay dadkana intaan ku dejinaynaa biyo meel loo maraayo ma lahan anigoo waa kana oo ishaga markii dowladda fuliyey oo mootada lagu soo buufiyey ee ishaga afartan door laga soo qaatay oo shan door albaabka ku galay shan door albaabka laga qaatay soddon shan doorna baa tii dowladda ayasha nagu amartay shan doorna maxaa la baadaa booliiska iga qaatay afartan door ay u buufsantaa maanta meelaan marana ma lahan dadkan xaafaddood ka soo qaada waxaa dhigaa inta iyagoona weli lacagtii aan aniga u baahnaa laga sii oo ay siinaynin wallaahi taas aniga hadda wallaahi ciilaaba maanta inta la fadhiyaaba waxaan ciil la fadhiyaa canshuur bixiyaa ahay shan iyo toban doolara bil weliba laga qaataa maantan dhibkaana ay haysto cid wax noo dhaamaysan ma- ma arkeeno kadib waxay sheegeen in haddii laamiga hagaagsanaan lahaa aysan dhacen in biyaha roobka saameeyo shaqadooda waa nasiib daro magaaladu haatan giddi waa kala xidhan tahay ilaa bakaaraha ilaa madiino ilaa lambar afar ilaa halkan hadda aan joogno isku shaqaalaha meelihiisa ah waxaa ka jira dacad weyn jidadku waa go'an yihiin Eh, mootooyinkii meel ay maraan male jidka in la dhigo marka haddana dee biyaaba gooyeyba biyahaanu hadduu laamigu uu hagaagsan yahay ama toosan yahay orodba ku mari lahaayeen waxa biyahan joojinahaya waxaa weeye laamigii baan dhisnay dowladda federaalka ayaa waxay ugu yeeraan canshuur ka qaadata mootooyinka iyadoo qaar kale oo askarta ka tirsan ay baadaan mootooyinka shacabka ku dhaqan muqdisho carruurtooda ma helaan waxbarasho iyo isbitaallo lacag la-aan ah xitaa wadooyinka ay ku shaqaysan lahaayeen ayaa burbursan maamulka hirshabelle ayaa kordhiyay canshuuraha uu ka qaado gaadiidleyda ka shaqaysata goboladaas iyadoona arrintaas ay cabasho ka yihiin gaadiidleyda mahad cubeyd ayaa faahfaahinaya gaadiidleyda ka shaqaysata gobolka shabeellaha dhexe islamarkaana isticmaala wadada xiriirisa xamar iyo jowhar ayaa ka cabanaya labo arrin oo kale ah burburka wadada iyo baad hor leh oo uu kusoo kordhiyey maamulka hirshabeelle waxay sheegeen in lacagahan lasoo kordhiyey xilli uu gaadiidkoodu burburka wadada ka jira awgii la dhaqaaqi la-yahay ayagoo intaas sii raaciyey in lacagta maalinlaha ah ee laga qaado aan waxba loogu qabanin marka ugu horeysa meeshaan dhibaato weyn aan ku qabnay maxaa yeele jid lagu safra ma taalo jiidka culayska badana ka taagan yahay baabuurka ama b o g-da ama wajajaba wax daryeela maamulka gobolka wuu arkaa wax daryeelka ma laha waxaa u daran lacagta oo qaadanayo u daran maxaa yeele hadduu se lacagta u darnayna gaadiidkii dadka shacabka u shaqeeya wuu adeegi lahay marka labaad waxaan kuu sheegaa bo- dhibaatadan qabna waxaa ka mid ah johran boona waxaa nalaga goynaa balcad balacadda nalaga gooyo boona waxaa ku qoran afar labaad sac inay shaqayso ma shaqayso haddaan xamar ka soo noqona dar boonu kala noola goynaa maxaa yeele sideed kala nalaga rabaa intee ka shaqaysaa nidaam dowlo eh oo boona hal sac kadib oy dhacayso oo saacad kadibna boona kala la jaraayo nidaam dowlo lama dhaho way jajaban tahay gaari gidoomo gaari biyo jiido dhibaatadan ku qabna ma la soo koobi karo cabashooyinka gaadiidleyda ee ka dhanka ah maamulka hirshabelle ayaa waayahanba ahaa kuwa is-sabajoog ah mana jirto wax jawaab ah oo uu ka bixiyey maamulkaasi sheekh cabdulaahi kaamil oo ahaa qaari si weyn looga yaqaanay caalamka islaamka ayaa ku geeriyooday dalka maraykanka maxamed cali aadan ayaa faahfaahinaya كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفاً لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين saacadihii la soo dhaafay waxaa dalka maraykanka ku geeriyooday mid ka mida quraada ugu caansan ee caalamka sheekh cabdulaahi kaamil oo u dhashay dalka masar ayaa ku geeriyooday gobolka new jersey ee dalka maraykanka markaska atowxiidul islaami ee ku yaala gobolka new jersey ayaana shaaciyey geerida sheeqan kaasoo soddon iyo siddeed jir ahaa qaarigan ayaa dalka maraykanka aaday si uu dadka muslimiinta ah u dejiyo salaada taraawiixda inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan isagoo sannad weliba sidaasi samayn jiray وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد
sheekh cabdulaahi kaamil ayaa ahaa qaari indhool ah waxa uuna in badan salaada taraawiixda tujin jiray boqolaal muslimiin ah sheekh cabdulaahi kafiif albasar oo sidoo kale loo yaqaana cabdulaahi alkaamil ayaa dhashay sannadkii kun sagaal boqol siddeetan iyo shantii waxa uuna yaraantiisa xifdiyey qur-aanka kariimka ah kulliyadda daarul culuum ee jaamacadda fiyom ayuu kasoo baxay sannadkii labada kun iyo shantii isagoo ka qayb galay tartan loogu magac daray almismaaru dahabi sannadkii laba kun shan iyo tobanka waxa uuna kaalinta koowaad ka galay tartankaas sheekh cabdulaahi kaamil ayaa geeriyooday kadib markii uu salaada duhur ku soo dukaday mid ka mida masaajidda ku yaala dalka maraykanka dad u dhow sheekha ayaa sheegay in qaariga uu geeriyooday kadib markii uu dadka salaada duhur ku dujiyey masjidka attawxiid ee ku yaala gobolka new jersey ee dalka maraykanka dad badan oo muslimiin ah ayaa si aad ah kaga murugooday geerida ku timid sheekhan iyagoona ka tacsiyeeyey ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك
warkan dhegaystayaal saakay waxa aad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqoon ciidamada yahuudda ayaa wiil dhalinyaro ah ku toogtay deegaan ka tirsan dhulka falastiin oo ay yahuudda xooga ku haysato wararka ka imaanaya dhulka daanta galbeed oo ay yahuudda xooga ku haystaan ee falastiin ayaa sheegaya in maalintii shalay oo jimco ahayd uu askari yahuudi ah toogasho bareera u geystay wiil dhalinyaro ah oo ku sugnaa meel u dhow halka loo yaqaano baytulaxam wasaaradda caafimaadka ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in wiilka la dilay lagu magacaabi jiray mustafa amir kaasi oo ahaa lix iyo toban jir ciidamada yahuudda ayaana si bareer ah u toogtay arrintan ayaa la sheegay inay imaaday ka gadaal markii maalin ka hor sidaan oo kale askari yahuudi ah uu toogasho u geystay wiil dhalinyaro ah tanii bilowgii sanadkan ciidamada yahuudda waxay kordhiyeen tacadiyada ay u geysanayaan muslimiinta ku dhaqan waddanka falastiin waxaa la sheegay in tanii bilowgii sanadkan ay dileen in ka badan boqol falastiiniyiin ah kuwaasi oo ay ku jiraan caruur aan qaangaarin dhanka kale muslimiinta falastiin ayaa wada iska caabin ay kaga hortegayaan tacadiyada ay yahuudda ka geysanayaan dhulkaas waxaa la dilay yahuud iyo sidoo kale dalxiisayaal reer galbeed ah kuwaasi oo loogu argudayo muslimiinta iyo yahuudda ku laynaysa waddanka falastiin warkii subaxnimo oo saakaya aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa nagaa intaa